bsmi اllahi الرaxmn الraxim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wslى اllahu wslm clى nabiyina mxamed wclى aalihi وasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun ida qaala axadukum aamiin wاlmalaa'ikaةu fi الsamaaءi fawaafaqat ixdaahuma اlأkhrى gufira lahu ma taqadama min denbih baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa qaala axadukum midkiin haddii uu yidhaahdo aamiin waalmalaa'ikatu malaa'igtuna fi samaa'i waalmalaa'ikatu malaa'igta fi samaa'i samada joogtana ay aamiin tiraahdo fawaafaqad ay waafaqdo ixdaahumaa midood alukhraa tan kale yacnii aamiinta qofka iyo aamiinta malaa'igta ay iswaafaqaan gufira lahu waa loo dhaafaa qofku maa taqadama min denbih dembigiisa wixii hormaray xadiidkanna markaa isagoo xadiida ayuuna soo maray tarjamuu ka dhigtay hadda waxaana halkan kitaaba badilkhalqi oo u keenay malaa'ig inay jirto iyaguna markaa faatixada markuu imaamka akhrinayo waladaaliin uu yidhaahdo aamiinsato inay jiraan oo malaa'igtu ay anwaac badan yihiin ayb qolo walbaana ay wax haayaan qaala xadaanaa muxamadu qaala ahbaranaa makhladun ayb md huwa mxamed bnu salaam albikandi qaala ahbaranaa mhlad wahuwa mhlad bnu yaziid alqurashi alxaraani saduuqun lahu awhaam qaala ahbaranaa bnu jurayjin wahuwa cabdulmelik bn cabdilcaziiz bni jurayj can ismaaciila bni umayata ana naafican xadaahu ana alqaasima bna muxamadi xadaahu can caaishaةa radia allahu canha qaalat xashowtu lilnabiyi sala allahu calayh waali wasalama nebiga ayaan u cubay wisaadatan barkin fiihaa tamaahiilu yacnii waxbaan u geliyey barkin ayaan wax u geliyey barkinta oo fiihaa tamaahiilu tamaahiil ay korkeedu yihiin sawiro tamaahiil hadda sawirkaa laga wadaa meeshan weliba suuro oo xayawaan waa midaani maxaa yeele midda kale lama diidaayo iyada wixii aan naf iyo waxaas ku jirin kaannahaa sidii iyada oo numruqatun ay tahay gogol ama barkin oo kale ay tahay kaannahaa sidii iyada oo numruqatun ay wisaadatun ay tahay fa jaa'a waa yimid faqaama bayna annaasi dadkii dhexdoodu istaagay wajacala wuxuu gudagalay yatagayaru wajhuhu wejigiisa inuu doorsoomayo caroonayo yani faqultu waxaan idhi maa lanaa yaa rasuula allah maxaa lahaanteenna ahaaday oo noo sugnaaday qaala waxa uu yidhi maa baalu haadihi tani xaalkeedu muxuu yahay qultu waxaan idhi wisaadatun hiya iyadu wisaadatun waaye barkin jacaltuhaa laka adiga aan kuu sameeyey litadajica calayhaa korkeeda saad ugu jiifsato qaala waxa uu yidhi amaa calimta miyaadan ogeyn ana almalaa'ikata malaa'igta laa tadkhulu inaysan gelaynin beytan guri fiihi suuratun masawir uu dhexdiisa yahay ayb malaa'igtaas la sheegayana de malaa'igta xafadada ama aha xafadada adiga meel walbood gasho waa kula gelayn iyaga waxaa loogu talagalay inay adiga dembigaaga iyo waxaaga qoraan kuwaas meelna kaaga hari maayaan malaa'igta hadda la tilmaamayo siwal xafada kuwa iyagu markaas yacnii naxariista iyo barakada iyo khayrka u socdo oo qofka khayrka ku dhiirigeliyo oo khayrka ugu duceeyo iyo kuwaasaan gurigiisa soo gelaynin laakiin kuwa isaga markaa ilaalinayo loo diray waa imaanayaan gurigiisa iyo meel walbo uu joogo wa anna man sanaca suurata masawirka qofkii sameeyo yucadabu waa la cadaabayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha suuradan la sheegayna de waa suuro ruux leh way fayaquulu wuxuu dhahayaa alle axyuu nooleeya maa khalaqtum waxaad dhoodhoobteen wixii aad suuradda u yeesheen aad muuqaalka u yeesheen bal waa kaasaaye abuura de weligood ma abuurayaan marka bacd alaxaad suuradu kitaabu libaasaan ugu tegi doonaa meeshaasuu baxi ugaga samay doonaa insha allahu tacaala marka wuxuu leeyahay fayaquulu axyuu maa khalaqtum ayaa la dhahayaa bacd alaxaadiid waxay tilmaameen in la dhahaayo la cadaabayo ilaa uu ruux ka geliyo waxaas uu abuuray markaasuu nebigu yidhi walaysa binaafikin mid ku afuufi karana ma aha meeshaas marka culammada waxay ka qaateen qofka musawirka ah cadaabka la cadaabayo inuu aada u badan yahay leanna haddii la yidhi ilaa uu ka aad ka abuurtid ood ruux ku ruux gelisid cadaabkaasaa kugu soconayo weligiisna ounan gelinaynin wuxuugu u egyahay cadaabkiisu daa'im inuu yahay lowlaa nusuusta kale dee qof mu'mina inuusan naarta ku waaraynin tilmaamaysa haddii lala yahay sababka oo u weynaadayna waxa ay tahay suurada ninka samaynayo wuxuu isku shabahayaa allah subxaanahu watacaala maxaa yeeley markuu qaab wax u yeelo oo uu dhagixii qorqoro ama shaygii uu musawir u sameeyo qaab u yeelo ee markaa yacnii wixii alla abuurayo kale ou yacni qaabkeed sameeyo qofkaasi marka waa mudaahaatu yacni khalqi illaah abuurista alle ayuu inuu shabaho rabaa marka ilaahayna waa ka caroonayaa wixiisa qofkii usoo dhigto isaga xaqiisa xaqulkhalqi ilaahay baa iskale abuurista keligiisa ale nin marka usoo dhigtay ma deynayo ilaahay subxana wa tacaala macalushaahidka hadda halkan laakiin wuxuu u keenay malaa'ig inay jirto iyagu barako iyo khayr la socdo oo aan gelaynin guryaha dadka masawirada guryahoodu yaallaan marka wixii khilaaf masawirada ku jira iyo noocyadiisa iyo waxyaabaha ku jira kitaabu libaasaan in sha allahu tacaala ugu tegaynaa halkaasuuna ibnu xajar munaasib oo uga dhigay qaala xadaana bnu muqaatil wahuwa moxamed bnu muqaatil almarwasi qaala ahbaranaa cabdullaahi qaala ahbaranaa macmaru can الzuhriyi can cubayd اllaahi bni cabdillaahi أnhu samca bna cabaasin radيa اllahu canهuma yaquul samictu abaa طalxata yaquulu samictu rasuula اllahi sal ا slam yaquul laa tadkhulu اlmalaa'ikatu malaa'igtu ma gelayso beytan guri fiihi kalbun ey dhexdiisa uu ku jiro walaa suuratu tamaaiila tamaaiil masawiradood dhexdii guri ay dhexdiisa ku jirtana ma galaan qaala xadaanaa axmadu wahuwa axmed bnu ciisa tustari ama waxaa weeyaan axmed bnu saalix labadaas mid qaala xadaana bnu wahbin wahuwa cabdullahi bni wahb almisri qaala ahbaranaa camrun ana bukayra bna alashaj xadaahu ana busra bna saciidin xadaahu ana zayda bna khaalidin iljuhaniy radia allahu canhu xadaahu wa maca busri bni saciidinna waxaa la jiray cubaydullaahi alkhawlaaniy alladii cubaydulaahigaas oo kaana ahaa fii xajri maymuunata maymuuna yacnii tarbiyadeeda ama yacnii gurigeeda joogay oo iyada ay soo korisay radia allaahu canhu zawja nebiyi sal ll slam maymuunada oo nebiga xaaskiisa ahayd xadaahumaa wuxuu u sheegay labadooda zayd bnu khaalidin ayaa wuxuu u sheegay ana abaa dalxata xadaahu ana nebiya sal ll slama qaal laa tadkhulu lmalaa'ikatu malaa'igtu ma gelayso beytan guri fiihi suuratu masawir dhexdiisa uu yahay qaala busrun famarida zayd bnu khaalid baa jiraday facudnaahu waan booqannay fa idaa naxnu waaba annaga oo fii beytihi gurigiisa dhexdiisa aan ku sugannahay bisitrin daah fiihi tasaawiir isagoo marka gurigiisii aan joogno daah masawiro korka ay uga yaallaan ku sugan faqultu licubaydillaahi alkhawlaaniy ayaa waxaan ku idhi alam yuxadiunaalam yuxadidnaa miyounan noo sheegin alam yuxadidnaa miyounan noo sheegin fi tasaawiiri musawirada so wax noogama sheegin faqaala waxa uu yidhi innahu qaala waxa uu yidhi ilaa raqmun fii hawbin ilaa raqmun yacnii calaamad fii thawbin myacni mara dhex maro korkeed ahaanayso ayb saas buu yidhi faqaala innahu qaala ilaa raqmun fii thawbin raqmiga marka wax calaamado ama muuqa sawiro iyo waxaas leh alaa samictahu miyaadan maqlin qultu waxaan idhi laa maya qaala waxauu yidhi balaa inaadan maqlin iska daayo waa maqasho qad dakara waa sheegay isaga marka haddii hadda tasaawiir lagu arka xataa maxay noqonay marka xadiidkiina uu sheegay waxaa dhici karta inuusan ogeyn nin iska jiran waaye gurigii dhinacuu ka joogaa qofku hadduu jiran yahay meel saaran yahayna waxba kama warqabo waxaa dhici karta marka daahyadaani inay naago ama dad iyo waxun intay keeneen daahyadii ay yeeleen isaga marka maadaama ixtimaal uu jiri karo ma looga dhigi karo ceeb ama naqsi ma looga dhigi karo inuunan ogeynaa dhici karto bacdu almuxadisiin oo xoogaa tashadud uu ku jiray xagga jarxiga iyo tacdiilkao kale shucboo kale waxaa laga sheegay minhaalu bnu camrin gurigiisa ayuu wuxuu ka maqlay gurbaan ayuu ka maqlay markaasuu ninkaasi waxa uu yidhi hiqa maahan uu yidhi maxaa dhacayaa la yidhi oo hiqa uusan ku hayn markaasuu wuxuu yidhi innii samictu sawta dambuurin fii beytihi gurigiisan waxaan ka maqlay yidhi gurbaan marka ninkaas hadda murwa-a iyo yacnii gurbaankuna waa kabaa dembi weyn waa dunuubtuu ka mid yahay culummadu marka waxay yidhaahdeen sidaasi jarxi ma looga dhigi karo maxaa yeelay waxaa dhici karta inuu guriga ka maqnaa inuusan ogeynaa dhici karto waxyaabo badan baa muxtamal noqon karaan oo qofka in loo fiiriya ay u baahan tahay ayb tan markaad waxaa weeyaan isagu marka hadday de sawiro ahaayeenna waxaa dhici karto in sawirada isagu uunan ogeyn qaala xadaanaa yaxya bnu sulaymaan qaala xadaanii bnu wahbin qaala xadaanii camrun saasuu ii dhigay camrun laakiin sida saxdaa waxay tahay xadaanii cumaru muxuu ku dhigay camarow qore cumaru waay sida saxdaa ayb marka riwaayaadka qaar camrun ay dhigaayaan riwaayat alkushmihani iyo abudar kushmihani iyo abulwaqt cumar bay qoreen nushat ilbiqaaci oo shucayb arnaa-uud uu ka taxqiijiyey yani bukhaariga uu ka taxqiijiyey oo isaga markaa nusqadaas biqaaci iyo wax ka taxqiijiyey matniga oo bukhaariga ayb wuxuu ku dhigay cumar nusqadaasna cumaraa taallay labadan riwaayo abulwaqti kushmiyahanina cumar bay dhigeen can saalimin marka cumarkanna waxaa weeyaan waa cumaru bnu muxamed bni zayd bni cabdillaahi bni cumar bni اlkhaaab ninkaa marka waa cumar camar ma aha laakiin nusakha qaar waxay dhigeen camr waaw bay ku dareen cumar baana xoog badan ayb adikhaadatan waxamiha kor muxuu ku qoray hoosna muxuu ku qabtay qaala xadaanii camrun buu yidhi cumarkaas weeyaan marka can saalimin can abiihi qaal wacd الnabiyu salى اllahu alayh wali wasalama marka labadan nusqo waa fiican yihiin mar walba tan iyo midaan yani daaru ta'siilka iyo midaan oo shucaybka isku mid miyan tan daaru ta'siilka miyan wax shucayb midiis wax wata maa jiraan tan shucayb maaha soo maad midaas midaas kale waxay ku qoraysay sulbulkitaab waa yaabay middan marka ta'siilku waxa waaye iyadana waa fiican tahay marka xoogaa haddii qolo ay kaas shucaybka heli karaan inay soo qaadaan waa fiican tahay waa ku sixi lahayd kitaabka haddii kale haddii hal kitaab la ictimaado ama waxaan dabcooyinkan waxaa laga yaabaa inaan inuu aad sixiisa iyo wixiisa la kala garan waayo dhowrka nusqo marka waa anfacayaan can abiihi qaala wacada الnabiyu salى اllahu عalayh wali wasalama wacd الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiga waxaa la ballamay jibriilu jibriil faqaala waxa uu yidhi innaa anagu laa nadkhulu ma galno beytan guri fiihi suuratun masawir uu dhexdiisu yahay ayb walaa kalbun iyo ey uu yahay guri dhexdiisu suuro masawir uu yahay ama iyo ey midna ma galno qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu abi uways qaala xadaanii malikun can sumayin can abi saalixi can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slama qaal idaa qaala alimaamu imaamku haddii uu yidhaahdo samica allahu liman xamidah faqaaluu malaa'igtu waxay dhaheen allahuma rabbanaa laka alxamdu faqaaluu dadku ay yidhaahdaan allaahuma rabbanaa laka alxamdu fainahu man waafaqa qofka waafaqo qowluhu qowlkiisa qowla almalaa'ikati gufira lahu ma taqadama min denbih qال xdثna إbrahim بن الmنdir whuw الxiزاamiy qال xdثna بن فulayx qال xdثna أbي عن هilaal بن عaliيi عن cabdالرحمن بن أbي cمرة عن أbي هuريرaةa رadي الله عnه عن النبي sl اه عل sلم qاal إna أxadكم midkiin fيi صaلاaةi saلاad dhexdiisa ayuu yahay maa daamat الصaلاaةu تxbishu intay salaada xabisayso ay celinayso واlmalaaئkaةu malaa'igtuna tquل waxay dhahaysaa اllahuma اغfir lahu وارxmhu ilaahu u dembi dhaaf u naxariiso maa lam yaqum min salaatihi salaadiisa haddii uunan ka kicin ow yuxdid ama uunan xadain xadiidka marka de malaa'igtaa ducaynayso fiihi dikru اlmalaa'ika qaala xadaثna caliy bnu cabdillaahi wahuwa اlmadiniyu qaala xadaثna sufyaan can camri can caطاء can safwaana bni yaclى can abiihi qaal samictu الnabiya sal ا l slam nebigaan maqlay yaqra'u isagoo akhrinaya cala almimbari mimbarka korkiisa wanaadow yaa maaliku qaala sufyaanu sufyaan waxau yidhi fii qiraa'ati cabdillaahi waxaa ahayd dhexdeeda wanaadow yaa maali saasay ahayd wanaadow yaa maali marka la yidhaha waa muraham tarkhiim yaa maalina waa bannaantahay yaa maaluna waa bannaantahay luqatu man yantadir iyo luqatu man laa yantadir xasuusantiin luqatu man yantadir wa luqatu man laa yantadir yaa maali yaa maalu bidami walkasri labadaba bannaan yihiin ayb marka adda qira'adaasna ada qira'a shaada waa qiraa'ooyinkan mutawaatirka ka mid maaha yaa maaliku un waay n qira'ada hadda la akrinayo ayb xalushaahidka marka de maalig xadiidka waxaa ku sugan fiihi dikru maalik maaligna malaa'igtuu ka mid yahay nacam ayb marka naarta waxaa ka shaqaynayan malaa'ig maalig oo u yahay madax ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wahuwa الtinisiyu qaala akhbaranaa bnu wahbin qaala akhbaranii yunus can ibni shihaabin qaala xadaanii curwatu ana caaishaةa radia allahu canha zawja الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam xadaathu annaha qaalat lilnabiyi sal l slam nebigay waxay ku tidhi hal ataa calayka yowmun maalin maku soo martay kaana maalinkaba ah huwa maalinkuba ashadda darnaan badan min yowmi uxud ka darnaan badan maalin maalinka uxud ka daran maku soo maray rasuul allow qaala waxau yidhi laqad laqiitu waxaan la kulmay min qowmikii qowmkaagii waxaan kala kulmay maa laqiitu wixii aan la kulmay ibhaamkan marka muxuu ku tusaa wax weyn inay tahay waxaas nacam qowmkaagii waxaan kala kulmay wixii aan la kulmay kala kulmay wa kaana ashadda maa laqiitu wa kaana maa wa kaana wuxuu ahaa ashadda maa laqiitu wixii aan la kulmay kan ugu darnaa minhum iyaga xaggooda aan kala kulmay yowma alcaqaba maalintii caqaba id caradtu nafsii nafsadayda aan u bandhigay id waqti caradtu aan u bandhigay nafsii nafsadayda cala bni cabdi yaaliila ibni cabdi yaaliil ayaa nafteeda u bandhigay ibni cabdi kulaal la yidhaahdo cala bni cabdi yaaliila waay marka waa munsa waa hayru munsarif waa hayru munsarif marka fatxa lagu calaamad u noqonayso ayb yaaliil marka laamka waa hoos dhigan yaa leyl ma aha naam yaaliil waay waa bikasri laam laamka waa hoos dhigan yahay laba ninoo marka waxay ahaayeen uu naftiisa u bandhigo ilmo cabdiyaaliil ah oo reer daa'if marka nimankaas haqiifay odayaal u ahaayeen ninkan marka waxaa la sheegay markii dambe markii daa'if la furtay kabacdi uu soo islaamayaa la yidhaahda falam yujibnii ima ajiibin ilaa maa aradtu wixii aan doonay markaa nebigu dee makuu ka tegey daa'ifuu tegey bal reer daa'if qabiil kaloo weyn waayo iyagana bal inay dumaan oy soo dhoweeyaan waa intaasoo dacwada uu ka dhex fidiyaa waa markii nebigu uu dhahayay sala allahu calayh waali wasalam ou lahaa man yu'wiinii yaa meeshiisa iyo degaankiisa i geynaayo oo aniga isoo dumaayo liuballiqa kalaama rabbii rabbigay warkiisa saan dadka u gaarsiiyo fa inna qurayshan qad manacuunii an uballiqa kalaama rabbii dadku isku bandhigi jiray nimankaasu marka isku bandhigay marka nebiga nimankaasi dan iyo heello kama aysan gelin mana radinin mana diidin mana yacnii waxna ma yeelin waa waa runtaana ma dhihin waa beentaana ma dhihin shibtay ugu dadaaleen marka falam yujibnii ilaa maa aradtu faindalaqtu waan tegey wa ana mahmuumun anoo murugaysan calaa wajhii horteyda ayaan aaday calaa wajhii waxay ku tacalluqay fandalaqtu fandalaqtu waan tegey wa ana walxaal ana aniga oo mahmuumun murugaysan calaa wajhii hortaydaan tegey aan u tegey agga yani hortaydaan iska sii aaday oo usii socday falam astafiq ma aanan soo meersanin ilaa wa ana biqarni hacaalib anoo qarnu hacaalib jooga ma ahani imaamu nawowi wuxuu yidhi qarnu hacaalib iyo qarnulmanaazil waa isku mid ayb waa meesha hadda laga xarmadoon xajka ku soo marnay kitaabuulxaj farafactu ra'sii madaxaygan kor u qaaday fa idaa ana waaba aniga oo bisaxaabatin daruur qad adallatnii ay i harisay fanadartu waan eegay faidaa fiiha jibriilu jibriil baa dhexdeeda ah fanaadaanii waa ii dhawaaqay faqaala waxau yidhi ina allaha alle qad samica qowla qowmika qoomkaagii warkoodii waa maqlay laka adiga ay ku dhaheen wamaa radduu calayka iyo waxay kugu celiyeen ay kugu radiyeen waqad bacata allaahu ilayka ilaahayna xaggaaga wuxuu u soo diray malaka aljibaal buuraha malagooda maxalushaahidka marka meeshaan buurahan malaa'ig maamushaa jirta oo ilaahay subxaana wa tacaala uu u xil saaray ayb maamulkooda iyo inay ka shaqeeyaan marka innaga dhan malaa'igta waa nagu xeeran tahay kuwo waa na waardiyeynayaan waxbay naga qoraan xafado waay kuwo waana ilaalinayaanoo waxaa weeyaan sharta iyo dhibaatada iyo inaysan nagu dhicin bay nagu kaalmaynayaan oo kuwo waa dadkay u duceeyaan mu'miniinta kuwo buurihii bay qaabili kuwo roobkii iyo howlahaas kuwo waxyigii iyo waxyaabahaas marka koonkan maamulkiisu aada u weyn yihiin saan moodeyna ma aha ayb lita'murahu si aad u amarto bimaa shi'ta fiihim waxaad ka doontay dadkaas allaale waxaad doonto iyaga sha'nigooda ah si aad u amarto fanaadaanii waxaa ii dhawaaqay buu yidhi malaku ljibaal buurihii malagooda fasallama calaya waa isalaamay uma qaala waxa uu yidhi yaa muxamedu muxamedow faqaala waxa uu yidhi daalika kaagaasi almru arrinku daalika kaagaasi waay fii maa shi'ta wixii aad doonto sha'nigeeda marka daalika in la yidhaha alamru daalika oo khabar looga dhigo alamru mubtado lasoo qadaro ayb ama in maadii markaa ama in la yidhaahdo ayb ayb sidaas alamru arrinku daalika kaagaas waay ee fii maa maxay baad shi'ta aad rabtaad doonaysaa maada istifaamiye laga dhigo fii maa ay fii ayi shayin shi'ta maxaad rabtaa oo doonaysaa in shi'ta haddaad doonto an udbiqa inaan daboolo calayhim korkooda alakhshabayni labada buuroodee waa weyn inaan ku daboolo haddaad rabtid ku malaaso labada buurna de waa laba buuroo waa weyne maka dhankan dhanna waxaa ka xigto hawr jabalu hawr dhinacna waxaa ka xigo xaramka agtiisaba kaabiga ku haayo jabal abi qubays jabal abi qubays labadaas buurood baa haddaad doonto aan ku malaasaya saasuu leehay faqaala الnabiyu sal ا l slam nebigu waxau yidhi bal arjuu waxaan rajaynayaa an yukhrij allaahu ilaahay inuu ka soo bixiyo min aslaabihim duudkooda man yacbud اllaha qof alla caabudaya waxdahu keligii xaal uu yahay laa yushriku bihi shay-an waxdahu xaal uu yahay alla keligii caabudaya laa yushriku bihi shay-an aan cidna la wadaajinaynin cibaadada marka nebiga dulqaadkiisay ku tusee ragannimo dulqaadku wuxuu tusaa ragannimo ninku marka uu yanii hadduu dulqaadna leeyahay kartina uu leeyahay waa raganimada inta ugu fiican mar walbo inuu wax dilo un raganimadu maki ma ahan mararka qaar qofkii hadduu gacantaada soo gala inaad iska tagdhihi kartaa isagii laftirkiisii waxaa laga yaabaa inuu intuu iswaansado iska fiicnaadaa laga yaabaa marka nebigu waxa uu tasawuraayo ama uu tawaqucayeyna sidii bay u dhaceen dabcan oo nimankaas saas u dhibay dhabarkooda waxaa ka soo baxay dad islaamka anfacay oo wax u taray markaa nebigu dhinacaas xilmiga iyo dulqaadka uu doortay dee nebigu siduu dulqaad u lahaana de dulqaadna waa lahaa dadkana cadowgiisana waa iska celi jireen oo nimankii waa soo marnay xadiidkoodii geela ka qaaday oo raacigii rasuulka dilay oo diintii ka baxay waa intuu ti inta laga daba tego uu soo qabtay laayey nebiga sal marka taasna waa fiican tahay midaanna wax fiican mid walba waa miisaan qال xdثna qtaybaة huwa qtaybaة بن سacيid أbu رajاء البغlاniyu qاla xadaثna أbu cawاnة huwa الوضاx بن cabdاللaahi الyشhكuriyu qاla xadaثna أbu إسxاaq الشhaybaniyu qاla sألtu زira بنa xubayشhi can qowl الlahi tacaalى ayaan wax ka su-aalay fakana qaaba qowsayni أw أdnى faأwxىa إilى cabdihi ma أwxىa aayadaas qaala waxa uu yidhi xadaana bnu mascuud wuxuu noo sheegay annahu nebigu ra'aa inuu arkay jibriila jibriil lahu isagoo ay u sugnaatay sittumi'ati janaaxin lix boqoloo garbood jibriil oo lix boqoloo garab leh inuu nebigu arkay marka aayaddaa marka laqad ra'aa min aayaati rabbihi lkubraa waa jibriil oo lix boqoloo garab leh tarjamada xadiidku waa ismudaabaqaynaya fiihi dikru jibriil qaala xadaanaa xafsu bnu cumar qاl xdثna شhucbة عن الأcmش عن إbrاhيma عن clqmة أcmش سlayman بن mهrاn waaye ibrahim waa ibrahim بن يزيid النخعي أbu cmrاn الكuفي calqmna waa calqmةa بن qays النخعي أbu shibl can cabdillaahi radia allaahu canhu laqad ra'aa min aayaati rabbihi اlkubraa wuxuu arkay nebigu aayaadka rabbigii waaweynaa qaala waxau yidhi ra'aa wuxuu arkay rafrafan bustayaal rafraf waxaa layihaha bustaha dhulka lagu goglo gogasha laga dhigto ama kaarbad rafrafka waa ama yacnii waxaa weeyaan katiifadaha katiifadda waaye ama yacni busta wixii la dhahno katiifad ayuu arkay akhdara cagaaran ayb muuqaal saas oo kale ahu arkay sadal sadda daboolay ufuqa samaa samada jihadeedoo dhan daboolay samadii buu ka qariyey yacnii inta uu weynin ka qabaya axadka adiga samadan kaa qari dhinac dhinaca uu kaa jiro samadoo dhan kaa qarin karo waa makhluuq ilaahay ogyahay waay weynaantiisu soomaan allihii abuuray soo kama sii weyne marka jibriil marka waxaad arkaysaa ilaahay markuu hadlaayo waxyigu uu ku hadlaayo jibriil iyo malaa'igtoo dhan waa dhacayaan hadalka alle ma u adkaysa karaan rabulciza hadalkiisa ilaahay waa ka dhahay walaa tanfacu shafaacatu cindahu ilaa liman adina lahu xatى إida fuzica can quluubihim qaluu maada qaala rabkum qaluu اlxaqa wahuwa اlcaliyu اlkabiir markaasay sidaa u dhacaan jibriila ugu soo horkacaayo markaasay malaa'igtu jibriil weydiinayaan rabbi muxuu yidhi markaasu wuxuu dhahayaa qaaluu lxaqa alqowla alxaqa qaala wuxuu yidhi alla alqowla alxaqa hadalkii xaqa ahaa buu ku qowla ilaahay marka allaha hadalkiisa aan sidaas aynan u xamili karin malaa'igta khalqigoodu sidaan yahay qiyaamuhu laakiin ilaahay dadku wuxuu siinayaa awood ay ku maqlaayaan hadalka alle yunaadii bisawtin yasmacuhu man qaruba waman bacuda marka kitaabka dhanba muhiimkiisu waxaa weyaan cadamada rabbi inuu ku tusan marka rabbigaas ma la caasi karaa marka yani qofku inuu caasiyo ma ahan rabbigaasna hadday macsidii ka dhacdana dee cadamada ilaahay intuu soo xaadirsado ou istikfaar iyo dembi dhaaf dalab iyo uu la yimaado ilaahay marka yani wuxuu ahal u yahay in laga cabsado in la adeeco u ahal u yahay dhinac kasta ayb ayb qaala xada markaa jibriil baa marka uu tilmaama qaala xadaanaa moxamed bnu cabdillaahi bni ismaaciil wa huwa ibnu abi thalj albaqdaadi asluhu min alray saduuqun akhraja xadiidahu albukhaariyu watirmidiyu qaala xadaanaa moxamed bnu cabdillahi alansaariyu can ibni cawn wahuwa cabdullahi bni cawn ibni artabaan qaala anba'na alqaasimu alqaasim bnu moxamed ibni abi bakr can caaishata radia allaahu canha qaalat man zacama qofkii ku andacoodo anna muxamedan muxamed ra'aa rabbahu rabbigii inuu arkay faqad acdama wax weyn buu dhex galay faqad acdama macnaheedu waa maxay ay faqad dakhala fii amrin cadiimin sideeda wasnigaas afcala marka la bineeyo mararka qaar wax gudagelitaan oo keenan adlama haddii la yidhaha dakhala fi dalaam mugdigiiba u galay anjada haddii la yidhaha fulaanun anjada ay dakhala fi najdi soo maaha wahaakada saasaa looga bixinfaqad acdama marka laba macno markaas wax taqdiira uma baahno faqad acdama ay faqad dakhala fii amrin cadiimin wax taqdiira uma baahno waxaa kaloo bannaan in la yidhaha faqad acdama wuxuu weyneeyey mafcuula marka loo baahnaayo cala allahi ilaahay korkiisa wuxuu ku weyneeyey alfiryata beenta muslimaana werinaya xadiidka isagoo sidaas oo kale faqad acdama cala allahi alfirya imaam muslimaa werinaya ninkii nebi moxamed rabbigii arkay yihaah beenta waa ku weyneeyey ilaahay korkiisa caaisha marka saasay dhihi jirta marka masaladan masalo saxaabada isku khilaafeen waaye culimmaduna waxay yidhahdeen waa mas'alo ictiqaadna u laabanaysa waa weliba ogo mas'alada la soo naqliyey ictiqaad ah ee saxaabadu isku khilaafeen tanaa laga sheegay oo ah hal ra'aa muxamedun rabbahu nebi moxamed rabbigii ma arkay markii la dheelmiyey cabdullaahi bin cabaas laba riwaaya laga hayaa marka riwaayo wuxuu yidhi nacam ra'aahu waa mutlaq riwaayo kalena waxay leedahay nacam ra'aahu bifu'aadihi ra'aahu rabbi buu arkay bifu'aadihi qalbigiisuu ku arkay labadan indhood ma aha ibnu taymiya ibnulqayim dariiqadooda marka waxay tahay in la yidhaahdo labadan riwaayo in laysku fasiro qaacidadana saasay keenaya fiqiga qaacidada usuuliga xamlu lmulaqa cala almuqayad nacam ra'aahu waa idlaaqay biqalbihina qeyd waayo soo maha nacam nebigu marka waa arkay saxaabada waa arag waa aragtay dheh dhahayaan nebi moxamed rabbigii waa arkay kuwa dhahayo biqalbihi bay u jeedaan kuwa dhahaayo iyagu ma arkin sida caaisha iyo kalena waxay diidayaan ee anfinayaan labadan indhood waa labadan indhood isagoo soo jeeda ilaahay ma saarin waa soo ma garan riyo ilaahay ma ku arkay marka riyo nebigu wuu ku arkay xadiidka tirmidi ayaa sheegaya markuu fasirayay fii tafsiiri qowlihi tacaala maa kaana liya min cilmin bilmala'i alaclaa id yakhtasimuun aayaddaas culimmadii dambe marka qaar ka mida sida ibnu xajar iyo kalena isagu wuxuu ku tegey inuu markii la dheelmiyey nebigu ou rabbi indhihiisa ku arkay filyaqdati aduu marka khilaafaadkaas iyo waxyaabahaasaa jiraan laakiin sida jaadada waxay tahay in riwaayaadkaa laysku fasiro waxaana keenaya de ilaahay wuxuu leey laa tudrikuhu labsaar wahuwa yudriku labsaara wahuwa latiifu lkhabiir waxaa la dhihi karaa laakiin ixaado waa idraagaas ixaadana wax ka hadlay maba jiraan xadiidka kale muslim nebigaa la su-aalay markaasu wuxuu yidhi nuurun anaa araahu see nuur baa ka sokeeyaba ilaahay xijaab xijaabuhu nuur seen u arkaayo yidhi nebiga sal l slam xadiidkaas nas wuxuu ku yahay soomaa marka inuunan arag kaasaa marka xoog badan qال xdثnا محmد بن fqad أcظma wlakin qad ra'ىa جibrيiل جibrيil bou arkay fii suuratihi suuradiisau ku arkay wakhalqihi abuurkiisa saadan isagoo daboolay maa bayna اlأfq jihada labadadeeda jihada labadeeda dhinac waxa ah oo dhan qaala xadaثnaa mحamed بnu yuسف wahuwa اlbikandiyu اlbukhaariyu waa shuyuuqdii hore bukhaari mxamed بnu yuسف albikandi ayaa ثqة أkرaجa xadيiثه الbخاaرiي qال xadثnا أbو أsاmة qال xadثnا زكرياء بن أbي زائدة عن بن الأشhوع عن الشhعبي عن masروq qاaل qلت لcاaئشhaةa cاaئشha waxaan ku idhi faأyna qowlهu aaway ilaahay qowlkiisa ثuma danىa fatdلى waa dhowaan ziyaadiyey fakana qaaba qowsayni ow أdnىa laba qaanso ama qaansada iyo xarigeeda qadarkeedoo kaleu ahaaday qaalad waxay tidhi daaka jibriilu kaas waa jibriil kaana ya'tiihi fii suurati rajul nin suuradiisa ugu imaan jiray wa innamaa ataa haadihi almara markan wuxuu ugu yimid fii suuratihi suuradiisii allatii hiya suuratuhu allatii taasu hiya iyaduba suuratuhu suuradiisa ah fasada alufuqa jihada dhan buu daboolay qaala xadaanaa muusa huwa muusa bnu ismaaciil atabuudakiyu qaala xadaanaa abuu cawaana qaala xadaanaa jariirun هو جرير بن عبد الحميد الضبي قال xدثنا أbو رجاء هو العطاردي أbو رجاء الcطاaردي عن سمرة qال qال النبي صلى اه علي وسلم رأيت الleyلةa cawadan waxaan arkay rajulayni laba nin atayaani waa ii yimaadeen faqاala waxay yidhaahdeen الذي يuqid الناara midka dabka shidaayo maalikun maalik waaye khaaزin الناar naarta malageeda wa ana aniguna jibriilu jibriil baan ahay wahaada kanina mika-iilu waay xadiidkan waa soo marnay waxaan ku soo marnay kitaabujanaa-is kitaabuuljanaa-is ayaan ku soo marnay inta marka bukhaari hadda uu danta ka leeyahay buu soo qaatay bis ikhtisaar uu sameeyey waa soo gaabiyey maxaa yeeley malaa'igtaan uu rabaa inuu ku sheegay mika-iil iyo jibriil iyo iyo maalik qaala xadaanaa marka ku noqon mayno haddii xadiidka hore aan usoo marnay qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa abu cawaana can اlacmash can abi xaazimin can abi hurayrata abu xaazim salmaan mase wuxuu ahaa salmat bnu diinaar can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sal l slam idaa daca rajulu ninku haddii uu u yeero imra'atahu xaaskiisa oo u yeero ilaa firaashihi gogashiisa oo ugu yeero faabad ay diiddo fa baata uu baryo qadbaana isagoo caraysan calayha iyadoo korkeeda u caraysan lacanatha almalaa'ikatu malaa'igtaa lacnadayso xataa tusbixa ilaa ay ka soo waabariisato meeshaanna marka waxaa laga qaadanaya dee malaa'igtu kuwo waxaa jira iyagana sida ay ugu duceeyaan khalqiga kuwooda fiican khalqiga kuwooda xunna kuwaa habaaro oo lacnado taabacahu shucbatu wa abuu xamsata wabnu daawuuda wa abuu mucaawiyata can ilacmash kulligood abuu cawaanay mutaabaceeyeen marka mutaabacada abuu cawaana helay qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qاla أخbarana الlayثu qاla xadaثnii cqayl can ibni شhihaabi qاla samictu aba slمةa qaal أhbaranii jaaبir bn cabdالlaahi radي الlه canهma anahu samca الnabiya slى الlه عlyh وaliه wslm nebiguu maqlay yaquulu isagoo dhahayo uma fatara cani اlwaxyu waxyigii baa iga go-ay xadiidkan laftirkiisa waa soo marnay أwalu xadiiثi fii صaxiixi الbukhaari inama alacmaalu biniyaadu ka dembeeyey kan ka dambeeyo inama alacmaala u horreeyey ka ka dambeeyo waxyigiiba uu noogu imaaday uma fatara wuu go-ay canii xaggayga alwaxyu waxyigii waa ka go-ay fatratan go-itaan fa baynaa xilli ana anigu amshi aan soconayo samictu waxaan maqlay sowtan cod min asamaa'i samada xaggeedan ka maqlay farafactu basarii araggaygan kor u qaaday qibala asamaa'i samada xaggeedan ugu qaaday faida almalaku faidaa waa isagoo almalaku malagii aladii malaga oo qad jaa-anii ii yimid bixira'a iigu yimid qaacidun ou yahay mid fadhiyo calaa kursiyin kursi korkiis oo ku fadhiyo bayna asamaa'i waalardi samada iyo dhulka dhexdooda kursi fadhiya malaaigta marka feeri awoodaha ilaahay siiye subxaanahu watacaala ayb calaa kursiyin bayna asamaa'i waalardi ayb faju'idtu waa la argagax geliyey faju'idtu waa hamzo iyo fa ka dambayso faju'idtu aniga wuxuu ii qoray fajaaftu faju'idtu ma idiin qoray idinka ya saas faju'idtu min alja'fi waaye waa bilhamzi wa huwa arucbu ayb waa argagaxa waa argagaxaas marka asiili isaga wuxuu wariyey ayb wuxuu dabdiyey juyiftu binnaar fajuyiftu bilbaa bilyaa fajuyiftu saasuu dabdiyey isaga kirmaani isaga wuxuu sheegay bimuhallatatayni fajahaftu kirmaani baa keena saddex marka waxaa weeyaan dabdi ayb faju'idtu waa la argagax geliyey minhu xaggiisaa la iga argagax geliyey ama waa la argagax geliyey minhu min ajlihi isaga dartii baa la i argagax geliyey xataa hawaytu waan ka argagaxay xataa hawaytu ila alardi ilaa aan dhulka u hoobtay faji'tu ahlii xataa hawaytu aan dhacay dhe ila alardi dhulka aan ku dhacay hawaytu waa hoobtay macnaha aan dhacayu ka wada ila alardi dhulkii korki dhulka aan ku dhacay faji'tu ahlii ehelkaygaan u imid faqultu waxaan ku yidhi zamiluunii zamiluunii iduduuba iduduuba faanzla allahu tacaala yaa ayuha almudairu qum faandir ilaa qowlihi warujza fahjur qaala abu salama warujzu alwthaan qaala xadaanaa muxamed markaa malagaasuu ka rabaa qala xadaanaa mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa gundarun wahuwa moxamed bnu jacfar can qataadata waqaala lii khaliifatu xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa saciidu can qataadata can abilcaaliya qaala xadaanaa bnu cami nabiyikum abulcaaliyat ariyaaxi weyaan rufeyc ayaa leeraa magaciisa wuxuu leeyahay marka ibnu cami waxaan ka maxuu ii sheegay buu yidhi nebigiinna in adeerkiis yacni ibna cabaas buu u jeedaa radia allaahu canhuma can اnabiy sal l slam qaala waxa uu yidhi ra'aytu waxaan arkay leylata usriya bii habeenkii la i dheelmiyey muusaa baan arkay rajulan inuu yahay aadama maaran waa nin yacnii waxaa weeyaan maariin ah inuu yahay duwaalan dheer yani duwaalan bimacnaa dawiilan baa laga wadaa dheer dheer jacdan jismigiisu uu adag yahay oo lafihiisa iyo yani jirkiisa uu isku jir adag uu yahay urursan yahay jucuudada marka in lagu macneeyo jirkaa fiican ee aan timaha lagu macnaynin leanna maxaa yeele xadiid kalaa soo aroorayo an oo nebigu wuxuu ku sheegay sal ll l slam rajlu shacri rajlu shacrina waa tinta dhexdhexaadka ah aan adkayn yaleexana aan ahayn oo tinta marka yacni dhexdhexaadka maadaama tintiisa marka dhexdhexaad lagu sheegay halkan marka jucuudada tinta in lagu sheega ma fiicno laamicu sabiixa shamsudiin albarmaawi sidaasuu sheegay uu tilmaamay marka waxaa laleeyahay marka jacdan yaan arkay xaal uu yahay mid marka jirkiisu iyo lafihiisa iyo ay isku kuusan yihiin oy adag yihiin yani kaannahu sidii isaga oo min rijaali shanuu'ah qolada shanuu'a la yidhaahdo raggeedoo kale uu egyahay niman marka dhaadheer oo maariin ah wnam reer shanuu'ana asi shanuu'a waa yeman reer yeman nimankan xadaarimada iyaad moodaa inay qaabkaas leeyihiin nimankan xadaarimada xadarimiyiinta qaar badanoo kamid niman dhaadheer baa ku jira nacam oo maariin midabkoodu uu yahay caddaanna aan ahayn madowna ma aha nacam ayb min rijaali shanuu'ata wara'aytu ciisaa ciisaan arkay nebiyullaahi ciisa rajulan xaal uu yahay nin marbuucan dhexdhexaad rajulan yani kaana rajulan ama yani rajulan xaal uu yahay hadda marbuucan dhexdhexaad ah aan gaabnayn dheeraynna marbuucan ayb marbuuca alkhalqi abuuristiisu marka ayb ayb marka rajulantaas in la yidhaha kaana wuxuu ahaa huwa ciise rajulan nin marbuucan ninkaasoo dhexdhexaada marbuuca alkhalqi haddana wuxuu marbuuca alkhalqigan marka in la xaaleeyay noqonayn lianna marbuucanta waa lagu sifay karay rajulan laakiin marbuuca alkhalqi marka la yidhaha macrifay noqotay soo maha mid al wataa loo idaafeeyey marka lagama sifey karo marka marbuuca alka maxuu kuu dhiga marbuucan hay maxaa ku xigo hay midaas marbuuca alkhalqi xaal uu yahay abuuristiisu miday ayb dhexdhexaad tahay ila alxumrati waalbayaadi oo u dhexeeyo dhexdhexaadnimadaa marka maxay tahay guduud iyo caddaan iyo u dhexeeya sabda ara'si madaxiisu xaal uu yahay mid yaleex ah oo yacnii timihiisu ay timadegaaye ay yihiin wara'aytu maalikan maalik baan arkay khaasina annaar yaan arkay ayb naarta wara'aytu maalikan baan arkay khaasina naari naarta malagii joogayoo mas-uulka markaas ka ahaa oo yani isaga ka shaqaynayo wadajaala dajaal baan arkay fii aayaatin maca aayaatin aayaad araahunna allaahu ilaahay ou tusa iyaahu isaga nebiga ou tusa yani aayaad badan oyay ku jireen kuwaasi alla ou nebigiisa tusay araahunna allaahu araa ou tusay allaahu alle hunna aayaadku iyaahu isaga ou tusay mar haddii ay yihiin marka waxaa weeyaan labadan damiir oo araada loo loo loo celinayo labadan damiir oo labada mafcuul noqonayso araada labadeeda mafcuul labaduba hadda waa isku rutba hayba haa'ib haa'ib waay nacam markaasoo kale hadda waxaa fiican soo maaha in fasli la isticmaalo wfi itixaadi الruطba tilzam fasla waqad yubiixu اlgaybu fiihi wasla waana waana la waslin karaa hadda laftirkeeda nacam ayb araahunahu waa la dhihi karaa araahunahu laakiin waa culaysaa ku jira araahunahuna waa bannaan tahay araahuna iyaahuna waa bannaan tahay ayb maadaama ay kala gedisan yihiin fii aayaatin maca aayaatin araahuna allahu alla ou tusay iyaahu nebiga ou tusay aayaadka falaa takun ha ahaanin raawiga inuu dhahayaa laga yaabaa ama nebigu inuu leeyahay falaa takun ha ahaanin fii miryatin shaki dhexdiisa min liqaa'ihi la kulankiisii nebigu ou muuse la kulmay ha ka shakin inuu leeyahay raawigii baa marka wuxuu leeyahay wax shakiyayaynan kaa gelin nebigu inuu muuse la kulmay cawadaas ayb qaala anasun wa abuu bakrata can inabiyi sal l slam taxrusu lmalaa'ikatu malaaigtu waxay ilaalinaysaa almadiinata madiina min adajaali bay ka ilaalinaysa axaadiidtan oo dhan marka malaa'igtii baa ku dhex jirta ayb markii hore aan iska daahnay ila tahay halkaan aan iska joogin wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamed wala ali